bsm illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu cabdillaahi mxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaana baabu min addiini alfiraaru min alfitan baabun ay hada kani baabun baab weyaan min addiini diinka ayaa alfiraaru ka carariddu ay ka mid tahay min alfitani laga cararo fitanka oo laga cararaahi diinka ayuu ka mid yahay ayuu baabaystay alimaamu albukhaari raximahu llah isaga marka agtiisu maadaama alislaamu wal-iimaanu agtiisa isku mid ay ka yihiin ayaa marka inuu addiin idlaaqo waa saa'iq markaas ilaa isaga alislaam iyo al-iimaan labada isku mid bay agtiisa ka yihiin laba lafdaani mutaraadifaani inay yihiin ayaa agtiisa ka qariran markaas ayaa marka waxa uu leeyahay markaas ayaa waxa uu leeyahay addiin ayuu ka cabira marka addiin marka markuu ka cabiraayo islaamnimada iyo iimaanka labadaba waa yahay diinku ayb marka kaanahu isagoo yidhi iimaankii waxaa ka mida alfiraaru min alfitan meeshaasaana marka kitaabuliimaan tarjamada ay munaasab uga tahay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu maslama wa huwa cabdullaahi bnu maslamata bni qacnab alqacnabiyu ruwaadda muwadaa mid ka mida waaye dadka imaam maalik ka wariyey waana min ala'immati ahiqaat alatbaat ayuu ka mid ahaa can maalikin wa huwa maalik bnu anas imaamkan marka madaahibta afarta a'immadooda mid ka mida weeyaan imaamun fi lxadiidi wa fi lfiqhi ayuu ahaa can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni abi sacsacata wa huwa almaasiniyu hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wa abu daawuud waannasaa'iyu ibnu maaja can abiihi aabbihi marka cabdullaahi bni cabdiraxmaan ibni abi sacsaca ayaa la yidhaahdaa wa huwa hiqatun min athaalita akhraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud wannasaa'iyu wbnu maajah isaguna can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu annahu qaal abu saciidna waa sacdu bnu malik bni sinaan abu saciid alkhudriy saaxibu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam annahu qaala waxa uu yidhi abu saciid qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalihi wasalam nebigu waxa uu yidhi yuushiku waxaa dhow oo degdegayso an yakuuna inuu ahaado khayra maali lmuslimi muslimka maalkiisa ka ugu fiicani hanamun ari yacnii an yakuuna khanamun ari inuu ahaado yaa dhow oo degdegayso khayra maali lmuslim muslimka maalkiisa ka ugu khayrka badan inuu ahaado arigaas ayb yatbacu bihaa wuxuu ku raacayaa arigaasi shacafa aljibaali uu ku raacanayo buuraha korkooda iyo wa mawaaqica alqatri dhibicda meesha ay ku hoorto dhibicda roobka meelaha ay ku horaano dooxooyinka yafiru muxuu sidaa marka u yeelayaana yafiru uu la cararayaa bidiinihi bisababi diinihi diintiisa darteed ayuu u cararayaayo min alfitani fitanka ayuu ka cararayaa xaggooda ayb diinkiisa dartii ayuu fitanka uga cararayaa ayb xadiidka iyo marka tarjamada xadiidka waa isleeyihiin maxalushaahidkana waxaa weeyaan qofkaas diintiisii fidnada ugala cararay iyaa marka taas inay diinkii ay ka mid tahay ayuu ishaaray ayb riwaayada marka waxaan aad ugu caddayn marka riwaayadan hadda waxaan aad ugu caddayn diinay ka mid tahay iyo kama mid ah midna lama dhihin keliya waxaa la yidhi yuushiku an yakuuna khayra maali lmuslimi hanamun diinkii inuu la cararaayo waa la sheegay laakiin in min firaarkaasu inuu min addiin ka mid yahay hadda xadiidkan toos uguma cadda bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen waxaa laga qaadanayaa yuushiku an yakuuna khayra maali lmuslim waxa la sheegay waa muslimkaas islaamnimadaasaa marka waxay keenaysaa inuu diintiisa badbaadsado badbaadinta uu badbaadsanayana islaamnimaday ka mid noqone hadday islaamnimada ka mid noqotona iimaankii ayay ka mid tahay ayb riwaayaad marka iyagu si kale u soo aroorayo waa jiraan marka afdaliyo iyo sheegayo ayb arigan waxyaabaha kale xoolaha kale waxaa looga soo khasisay xadan cala atawaaduci iyadoo marka laysku boorinayo tawaaduca iyo isku boorin isbaraarujin laysku baraarujinayo calaa iithaari alkhumuuli wa tarki listiclaa'i waaduhuur yacnii qofka hadduu nin ari iska raacdo buuraha kula jiro uu yahay qof tawaaduc badan waayo oo inuu soo muuqdo aan rabin oon jeclayn taasaa marka laysku booriyey ariga sababka loo keenay macnahaas baa ku jira ayaa la yidhi oo la tilmaamay ayb ibnu rajab marka wuxuu yidhi meeshaan yafiru bidiinihi min alfitan wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa yahrabu khashyatan calaa diinihi min alwuquuci fi lfitani uu cararayaa diinkiisii sababtiisa ama dartii ayuu u cararayaa cabsi uu ka cabsanaya inuu fitan ku dhaco darteed fa ina man khaalaqa alfitana wa ahla alqitaali cala almulki lam yaslam diinuhu min alifmi dadka waxa uu yidhi dadka ahlu fitanka dheeho iyo kuwa mulkiga iyo madaxtinimada iyo ku dagaalamayo dadka dheeho oo dhex galo diinkiisu ka badbaadi maayo min alifmi dembi imaa biqatli macsuumin hadduu dadkaa ku dhex jiro inuu qof macsuuma dilo ow akhdi maali macsuumin ama qof macsuuma maalkiisa inuu qaado uu xoog ku qaado aw ilmusaacadati calaa diinihi calaa daalika ama inuu waxaa ku taageero biqowlin wa naxwihi hadal iyo wixii lamida uu ku taageero wakadalika low qalaba cala annaasi waxaa la mida buu yidhi marka fitankii nooc kaas waayo waxaa kaloo meesha ku jira buu yidhi wakadalika low qalaba cala annaasi dadka hadday ka qaalib noqdaan oy ka adkaadaan man yadcuuhum ila adukhuuli fii kufrin qof dadka ku qasbaaya gaalnimada iyo khishaalulkufri iyo mid dadka ku qasbaaya haddii uu dadka ka qaalib noqdo uu ka adkaadana iyadana fidnaha markaas lagu jirayaa inuu qofkii ka cararo waayoayb oo meel marka diinkiisii uu ku haynayo ugu badbaadayo uu ka aado waa qof marka dadka gaalnimadii qasab ku gelinayo ama qasab yaanu ku gelinine laakiin muqhriyaad ayuu samaynayaa lacag ama lacag ha bixiyo ama wax dadka markaas soo jiito kufriga ku soo jiido ayuu dadka u horseedayaa taa laftirkeeda marka waa fidno iyadanaayb ayb wakadalika low qalaba cala annaasi man yadcuuhum ila adukhuuli fii kufrin aw macsiyatin sidaasoo kale qofkii sidaas ah xasuna alfiraaru minhu marka waxaa wanaagsanaatay in laga cararo ayb oo dadku marka ay iska ilaaliyaan waxyaabahaasoo dhan marka wixii adiga isku soo duubduub fidno waa wixii diinkaaga dhibaato u keenayo qofkii marka hadday timaado inuu ka cararidiisa waxay tusee qof diintiisa ay la weyn tahay taana marka inuu iimaankii islaamnimadii bay ka mid tahay ayb qaala alimaamu albuhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli اnabiyi sala اllahu calayhi waalihi wasalam ana aclamukum biاllah wa ana almacrifata ficlu اlqalbi baabu macnaa qowli nabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nabigiisa nebiga qowlkiisa macnihiisiibu u baab yahay ee uu yidhi ana anigu aclamukum kan idinkugu aqoon badan baan ahay bilaahi alle kan ilaahay idinkugu yaqaan baan ahay wa ana almacrifata macrifaduna ficlu lqalbi inay tahay caddaynteeda ayb macrifada ilaahay la aqoonsanaya inay ficil qalbigu samaynaya ay tahay arrintaa caddaynteediibuu u baab yahay waayo baabkan marka baabkan muraadka imaamu albukhaari ama tarjamadan muraadka uu ka leeyahay waxay tahay inuu caddeeyo ana almacrifata bilqalbi alatii hiya aslu liimaan ficlun lilcabdi wa kasbun lahu macrifada iimaanka waxyaabaha asalka u ah ka mid ah ee qalbigana laga aqoonsado allah subxaanahu watacaala inay tahay ficil addoonka uu samaynayo iyo kasab addoonka uu kasbanayo ayb waxaa kaloo uu u keensaday meeshaan alimaamu albukhaari inuu tuso siyaadadii iimaanka waa ziyaadaa waa nuqsaamaadii uu noo tilmaamay in acmaasha jawaarixda aynan ku koobnayn oo xataa acmaasha baaqinigae qalbiga ku jirto ee macrifadu ka mid tahay tasdiiqu ka mid yahay inuu kordho u siyaado inuu meeshan ku muujiyo ayuu u keensaday lianna ana aclamukum markuu nebiga leeyay anaa idinkugu cilmi badan muslimiintuu la hadlayaa muslimiinta ilaahay marka aqoonistiisa la dhaho nebigaa ugu badan dabcan marka macrifadii qalbiga inay annahaa tatafaawatu inay kala tagtagsan tahay oo sidata nebigoo kale ay aad u weyn tahay midda saxaabadu ay annaga teenna kasii weyn tahay dadka muslimiintaee meel joogana inay ku kala badan yihiin oo taana marka waa meesha ilaahay uu leeyay innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa macrifadaasna asal waxaa u ah asmaa'da alloo la aqoonsado sifaadka ilaahay oo la aqoonsado maxaa yeele qofba qofka uu magacyada tilmaamaha alla uga aqoon badan yahay haddaan ilaahay towfiiqda seejinin waa ilaahay waa ka qadarin ogyahay qadarinta ilaahay la qadariyaa waxaa keenayso macrifada alle loo leeyahay subxaanahu watacaala marka labadaas mugto ayuu marka meeshaan u keenay macrifada inay tahay ficil addoonka uu qalbigiisa ka kasbanaayo iyo inuu u keensaday macrifadaas laftirkeeda inay siyaado aqbalayso iyo nuqsaan ayb laakiin hadday asalkii ka tagto oo la waayo iyadoo dhanba la waayo oo booskeedii jahli yimaado dabcan iimaaniimaan marka ma jira meesha ayb macnahaasaa marka ibnu xajar iyo ibnu rajab labaduba ay sheegeen ayb qaala imaam liqowli illaahi tacaala buu yidhi ilaahay qowlkiisa yaa u daliila macrifadu inay ficlulqalbi tahay walaakin yu-aakhidukum alla wuxuu idiin qabanayaa oo idinku qabanayaa bimaa kasabad waxa ay kasabtay oy shaqaysatay quluubukum quluubtiinnu waxay shaqaysteen ayuu alla idinku qabanaya oo idiin qabanaya ayb laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bimaa kasabat quluubukum quluubtiinnu ay kasbadeen quluubtu marka inay kasab leedahay qaala xadaanaa muxamed bnu salaam wa huwa albiikandiyu muxamed bnu salaam albiikandiyu shuyuukhda hore ee bukhaari buu ka mid ah magaaladiisa wax uga soo qaatay ayb laamka salaam ku jiro waa laysku khilaafay salaam miya mase waa salaam bacdi ala'immana waxay ka alifeen risaalo waxaana raajixa oo loo badan yahay laamku inuu bitakfiif inuu yahay oo muxamed bnu salaam inuu yahay albiikandiyu ayb wa huwa hiqatun habtun akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala akhbaranaa cabdatu wa huwa cabdatu bnu sulaymaan alkilaabiyu hiqatun habtun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asita can hishaamin can abiihi hishaam bnu curwa weyaan can abiihi curwatu bnu zubayr can caaishata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa amarahum haddii uu amrayo amarahum wuxuu farayey min al acmaali acmaasha uu ka faraayo xaggeeda bimaa yutiiquuna waxay karayaan oy awoodayaan qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu lasnaa ka hay-atika adigoo kale ma nihin yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina allaha alla qad gafara laka wuu kuu dhaafay adiga maa taqadama wuxuu hormaray min dembika dembigaaga iyo maa ta'khara wixii dib marayba saxaabadii marka kaanahum waxay ka fahmeen maadaama nebiga isaga dembigiisii hore kii dambe la dhaafay yacnii inuu isagu xoogaa marka cibaadaadka ay dhici karta inuu yaraysto maadaama dembigiisii hore kii dambe la dhaafay iyaguna ay ka mudan yihiin inay badsadaan marka nebigu laakiin sala allahu calayh ali wasalam arrintaas waa ka xanaaqay oo asalku waxaa weeyaan qofkii martabo gaaray oo heerkaas ilaahay gaarsiiyo maqfiro iyo dembidhaaf ilaahay ugu nicmeeyey waa isagayba tahayba inuu aad u dadaalo oo kan kale ka mudan markaabuu wuxuu yidhi ayb fayaqdabu nebigu marka waa caroonaya xataa yucrafa inta laga garto alqadabu carada fii wejhi wejigiisa laga garto uma yaquulu wuxuu dhahayay inna atqaakum kan idinkugu alla ka cabsi badan wa aclamakum idinkugu ogaal badan billaahi alla idinkugu ogaal badanoo ilaahay idinkugu yaqaano ana aniga weeyaan saasuu dhihi jiray nebiga sala allahu calayh ali wasalam marka meesha uu ka rabo waxaa weeyaan wa aclamakum waxay yidhaahdeen marka a'immada fiihi min alfiqhi xadiidkan waxaa ku jiro fiqhi ah ana arajula asaalixa yalzamuhu min altaqwa waalkhashyati maa yalzamu almudniba attaa'iba wuxuu yidhi qofka heerka yacnii ilaahay uu gaarsiiyey ee wanaagsanay ninka wanaagsanay waxaa ku laasimaya xagga alla ka cabsiga waxa ku laasimayo qofka dembaabay ee taa'ibka ee toobad keenaya waxa ku laasimayo oo kale ayaa isagana ku laasimayo ayb laa yu'aminu saalixa salaaxuhu qofka saalixa salaaxiisa iyo suubanaanshihiisu ma ammaan geliyaan ayb walaa yu'yisu lmudniba dembuhu qofka dembaabayna dembigiisu maahan inuu quusiyo ayb ibnu baaal sidaasuu yidhiwaxaa kaloo ku jirta ibnu xajar uu yidhi wa aclamakum billaahi fiihi ana almacrifata taziid xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi macrifadu inay siyaadayso maadaama afcalu tafdiil oo ku keena waa lagu kala fadli badnaaday mar haddii lagu kala fadli badnaaday iyada marka ziyaadayeeday aqbalaysaa meesha saas u keensan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii nacay an yacuuda inuu ku laabto ama uu ahaado ay an yasiira inuu ahaado qofkii nacay fil kufri gaalnimo dhexdeeda inuu ahaado qofkii nacay kamaa sidii oo kale u nacay yakrahu ou nacayo an yulqaa fi naari naar dab in lagu tuuro sida uu nacayoo kale ninkii u naca kufri inuu ahaado min aliimaani arrinkaa marka kaas iimaanka inuu ka mid yahay yacnii khaslatuhu haadihi tilmaantiisan tan ah oo inuu kufriga naco inuu u laabto hadduu awel kaafir ahaan jiray oo ka soo islaamay amaba hadduunan gaalnimo soo marin inuu gaal noqdo ama gaalnimo dhexdeed inuu ahaado qofkii u naco sida uu u nacayo dab in lagu dhex rido oo kale khasladaas qofkaas uu leeyahay min aliimaani bay ka mid tahay qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abuu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa shucbatu wahuwa bnu lxajaaj abuu bistaam alcatakiyu albasriyu can qataadata wahuwa bnu dacaamah abulkhaaab assaduusiyu can anas bni malikin radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi talaatun saddex man kunna kay ahaadaan fiihi isaga dhexdiisa ay ku sugnaadaan wajada wuu helay kaasi xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisiibuu helay uu dareemay man kaana allaahu qofkay alle uu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu uu yahay axabba ilayhi mid loo jacayl badaya isaga mimaa siwaahumaa wax iyaga ka soo haray labadooda iyo waman axabba qofkii jeclaado cabdan addoon laa yuxibuhu xaal uunan jeclaanaynin addoonkaasi ilaa lilaahi ilaahi darti maana wax kale aanu u jeclaanaynin waman yakrahu qofka nacayo an yacuuda ay an yasiira inuu ahaado fil kufri gaalnimada dhexdeeda inuu ahaado bacda id anqadahu allaahu markuu ilaahay ka koriyey kadib qofkii naco kamaa yakrahu sida u kahanayo u nacayo an yulqaa fi naari naar in lagu tuuro yacnii ka karaahiyatihi nicitaankiisa uu nacayoo kale u naco an yulqaa fi naari dab in lagu rido oo lagu tuuro xadiidkan marka isagoo kale waa soo marnay alimaamu albukhaari hadda xadiidkan marka markii horena sanad buu ku keenay markaanna sanad labaad lafdiga waa isku lafdigii takraar baad moodaysaa laakiin takraar ma lagu xisaabayo maxaa yeelay hadda wuxuu ka keenay can dariiqi sulaymaana bni xarbin tookadii horena camr bnu khaalid waxba saasuu ka keenay raawi kale ayaa xadiidka sheekh ugu ahaa marka waxay keenaysaa marka taasi in faa'iide marka aanu ka marnayn soo celcelinta uu soo celcelinayo alimaamu albukhaari xadiidka ayb taas waxay ahayd in iimaanku macaan uu leeyahay xalaawo meeshaanna macno kaluu keenayo karaahiyada iyo nacaybku camal qalbi ah waa asalkiis waa qalbi taasina markaasay kadibay soo daahirtaa ay muuqataa buqdigaas marka kufriga la nacayo in iimaanku uu ka mid yahay sida iimaankoo la jeclaado ama allah iyo rasuulkii iyo mu'miniintiioo la jeclaado ay u tahay iimaan ayaa nacaybka la nacaya kufriga iyo ahalkiisana ay u tahay iyadana iimaan oo bukhaari marka baabka kitaabka awalkiisa waa kii soo yidhi waalxubbu fi llaahi waalbuqdu fi llaahi min aliimaan ayb ayuu soo tilmaamay ayb baa marka meeshaanna marka hore waxaan u sheegnay in iimaanka nacay yacnii khasladan dambe oo haddana bukhaari uu u tarjamtay meeshaan waa wax un ku tusaayo qofka inuu diintiisa ku adeegayo oo aad ugu fara adeegayo waana waxa markaas la rabo oo iimaanka qofka inuu galay waxa tusaya waxay tahay inuu diintiisa ku fara adeego waxa kaloo dhan inay baxaan diintiisa laakiin ay baaqi noqoto ku adeegiddaas marka diinta lagu adeegayo culummada labay u kala qaadeen aslu diin in lagu fara adeego iyo in lagu fara adeego yacnii furuucda diinta yacnii daacaadkii iyo macaasidii oo laga dheeraaday iyo labadaas u qaybsantaan alimaamu albayhaqi saasuu yiri labadaas marka labadana ilaahay laba suuro ayuu qur-aanka ka bixiyey oo nebiyulaahi shucayb calayhi salaatu wasalaam dadkiisii markay yidhaahdeen diinteenna usoo laabta waa kii aad marka uu u yidhi qad iftaraynaa cala allaahi kadiban in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allaahu minha wuxuu ka cabiray marka diintoodu halaag inay tahayba marka ilaahay marka markuu annaga na badbaadiyey uu naga badbaadiyey maanu soo laabanaynaa yidhi aan ahaanaynaa nebiyullaahi yuusufna tusaalow alla ka bixiyeyoo ah isaguna marka inuu macsi galo wuxuu ka doortay inuu xabsi galo qaala rabbi sijnu axabbu ilaya mimaa yadcuunanii ilayhi sidaasuu tilmaamay marka asalkii iyo faricii iimaanka labadaba in lagu adeega marka xoog loo qabto baabkuna marka taasuu tusayaa labadaas qaybood ayna u qaybsantaa marka ayb jaamicu shucab iliimaan alimaam buhaari alimaamu lbayhaqi saasuu ku tilmaamay baabu tafaaduli ahli liimaani fi lacmaal baabu bayaani tafaaduli ahli liimaani dadka muuminiinta iimaanka ahalka u ah kala fadli badnaantooda fil acmaali ay ku kala fadli badan yihiin caddaynteediibu u baab yahay muminiinta inaysa isku heer ahayn iimaanka aanay ka ahayn oo abubakar iyo annaga isku iimaan ma nihin wa in kaana aslul iimaan hana kulmiyo laakiin haddana iimaankii ama asal ha aadaba farac ha aado waa ku kala badan murjiyada ayuu ku radinayaa marka meeshaan iyagu dhahaya iimaanunaa ka iimaani jibriil ayb wa mikaa'iil yaa iimaankeenu uu la mid yahay saxaabadkii marka salafka cabdullahi bin abi mulaykana wuxuu yidhi adraktu alaaiina min asxaabi rasuuli illahi sal l salama kullu minhum yakhaafu calaa nafsihi nifaaq waxaan soo gaaray buu yidhi soddon asxaabta rasuulka ka mida mid walbaa naftiisa munaafiqnimo uga cabsanaya nifaaqaasna midka camaliga waa kay aad isaga baqayeen saxaabadan midka ictiqaadiga iyagu inaynan ahayn yacni waa muuqanaysaan ayb oo iyagu kaafiriin inaysan ahayn oo ilaahay baa qur-aanka ku ammaanay laakiin waxay ka cabsanayeen waxay ahayd qowlkii iyo ficilkii inay isweydaartaan ayb baababka marka nifaaqa iyana waa ku sheegi doonaa alimaamu albukhaari halkaana marka wuxuu ka saasuu tarjamtay marka ibnu rajab waxa uu yidhi qad yakuunu muraaduhu alacmaal alqaa'imati bilqalbi alacmaal alqaa'imata bilqalbi waxaa laga yaabaa ujeedkiisu inuu yahay acmaasha qalbiga ku taagan inuu ka wado acmaashaan lagu kala tegsan yahay kamaa bawaba calaa ana almacrifata ficlu lqalbi siduu u baabeeyey waqad yakuunu muraaduhu ana acmaala aljawaarixi tatafaawatu bixasabi tafaawuti iimaani alquluub fainahumaa mutalaazimaani waxaa kaloo laga yaabaa inuu bukhaari tarjamadiisu ay tahay buu leeyahay acmaasha jawaarixdu dadka waa ku kala tegsan yihiin sababkay ugu kala tegsan yihiinna waxay tahay waxa qalbiga ku jira ayaa lagu kala badan yahay oo ninkii qalbigiisa tasdiiq fiican iyo yacnii tawayo khushuuc iyo khuduuc fiicani uu ku jiro iyo xubbi fiican uu ku jiro macabo fiicani ay ku jirto waa ka acmaal badanayaa qofka kale ilaa waxaa quluubtii ku jirto waxaa tarjumayo jawaarixdii baa tarjumaysa labadaas muraadkiisu inuu yahay waa laga yaabaa buule acmaasha meeshan qaala xadaanaa ismaaciil huwa ismaaciil bnu abi uways ismaaciil bnu abi uways saduuqun akhda'a fii axaadiid axaadiid buu ku gafay min xifdihi oo xifdigiis marka u ka keenay ayb akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim waabu daawuud watirmidiyu wabnu maaja ayb laakiin bukhaari xadiidkiisa waa intiqaa' buu ku sameeyey meeshan waxaa la dhihi karaa waxaa la keeni karaa haddii bukhaari ninkan haddii uu saduuq loogu tarjamay xadiidtiisana akhdaa' weliba loo nisbeeyey muxuu imaamu albukhaari u xujaystay fii saxiixihi muxuu ugu xujaystay jawaabtu waxay noqonaysaa wuxuu ugu xujaystay intiqaa xadiidkiisiibuu iisoo bandhigi yidhi waa doortay marka qayb buu ka qaatay qaybna waa ka tegey ismaaciil ibnu abi ways marka qaybtii uu doortay bukhaari waa calaamaystay isaga laftirkiisa aaduuna ugu kalsoonaa marka axaadiidtaas bukhaari uu ka qaatay maadaama bukhaari imaamu haadihi sanca uu yahay wixii isagu uu gaar u dhigtay ama uu ka xushay kitaabkan uu soo geliyey wuxuu ogaaday inay yihiin wax aad u xoog badan marka aaduu gacanta ugu qabsan jiray qaala xadaanii malikun wahuwa malik bnu anas imaamu daari ilhijra can camri bni yaxya almaaziniyi wahuwa camru bnu yaxya bni cumaarata bni abi xasan almaaziniyu hiqatu akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can abiihi wa huwa yaxya bnu cumaarata bni abi xasan almaaziniyu wahuwa hiqatu ayضa can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam qaal nebigu waxauu yidhi yadkhulu ahlu ljannati aljannata ahlu jannadu waxay gelayaan jannada wa ahlu nnaari ahlu naarkiina annaara yacnii fi nnaari naartay gelayaan uma yaquulu allahu tacaala alla wuxuu dhahayaa akhrijuu bixiya man kaana fii qalbihi qofkii qalbigiisa dhexdiisu ay ahaatay midqaalu xabbatin xabbad wax la eg oo min khardalin geedka khardalka la yidhaahdo geed marka aad iniintiisu yar tahayo xabadihiisu ay aad u yaryar yihiin qofkii geedkaa iniintiisa wax la ego iimaana qalbigiisu uu ku jiro ka soo bixiya naarta ayuu dhahayaa fa yukhrajuuna waa la soo bixinayaa minhaa naarta xaggeedaa laga soo saarayaa qad iswadduu xaal ay madoobaadeen fa yulqowna waxaa lagu tuurayaa oo lagu ridayaa fii nahri alxayaa ayaa nolosha wadigeeda ayaa lagu ridayaa aw ilxayaati alxayaa miyamas alxayaati taasaa marka uu ku shakiyey ayb imaam maalik baa marka ku shakiyey yacni alxayaa waxaana loo jeedaa nolosha hadda waxaa laga wadaa roobka ayb sida roobka marka dhulka ugu noolaado ayaa biyahanna dadka jirkiisa ugu soo noolaanaya ayb shaka maalikun maalik baa shakiyey fayanbutuuna way soo dhalanayaan kamaa tambutu alxibbatu xabadda kamaa tambutu siday u dhalato alxibbatu cawska sida u dhasho fii jaanibi sayli daadka dhinaciisa meesha uu daadka maro hareerihii hareeraheeda sida ay uga dhalato cawska uga dhasho ayb alxibbatu marka waa cawska alxabbatuna waa waxaan xubuubta ee galleyda waxyaabaha ka imaanayb fii jaanibi sayli riwaayo kale fii xamiili sayl bay leedahay alam tara miyaadan arkin annahaa iyada takhruju inay way baxaysaa safraa'a iyadoo jaallo ah oo booran multawiyatan isku duuban iyadoo marka duuban oo laaban ayay soo baxaysaa way ka soo baxaysaa meesha daadka uu maraayo jiinkeeda ayay ka soo baxaysaa ibnu rajab waxa uu yidhi hada alxadiidu nasun fii ana aliimaana aladii fi lquluubi yatafaadal xadiidkan wuxuu nas u yahay buu yidhi iimaanka qalbiga ku jiro dadku inay ku kala badan yihiin ayb fa in uriida bihi haddii marka laga wado iimaankaas qalbiga ku jiro atasdiiqu haddii loo jeedo mujaradu tasdiiq haddii laga wado fa fii tafaadulihi khilaafun tasdiiqa haddii laga wado mujaradu tasdiiq tasdiiqu inuu kala badnaan karo khilaaf baa ku jira buyb wain uriida bihi maa fi lquluubi min acmaali aliimaan haddaan tasdiiqa laga wadin ee acmaasha kale quluubta laga wado kaalkhashyati waalrajaa'i waalxubbi waaltawakuli wanaxwi daalika haddii laga wado fa huwa mutafaadilun kaas waa kala tegsan yahay dadkuna waa ku kala badan yihiin bikayri nisaacin dood la-aan khilaaf iyo dood ma laha qaala wuhaybun wuhayb waxa uu yidhi xadaanaa camrun huwa camr bnu yaxyaa alxayaati marka riwaayadii hore maalik can camr bni yaxya bayd xadaanaa buu isagu yidhi wuhayb marka khaalid buu mutaabacay oo maalik buu mutaabacaynaya iska fiirma wuhayb iyo maalik baa siman camru bnu yaxya bayna ka wada warinayaan labadooda qaala wuhaybun xadaanaa camrun alxayaati buu yidhi meeshaa yacni fayulqowna fii nahri alxayaati buu yidhi ma shakinin wa qaala waxa uu yidhi khardanin min khayrin riwaayada maalik min iimaanin meesha ah min khayrin buu isa yidhi bukhaari marka mutaabacadan muxuu u keenay marka wuxuu u keenay maaligna waa shakiyey wuhaybna ma shakinin inuu sugo shakigaas meesha ka bixiy iyadoo hadda shakigu wax macnaha uunan bedelaynin haddana laakiin muxadisiintu waxay aad ugu dadaalaan warka inay aad iyo riwaayada ay soo warinayaan aad inay u daqiiqiyaan waana wax ilaahay ugu talagalay oo diinkiisa oo ugu ilaaliyeyba oo dadkaas ilaahay waqtigaas soo bixiyey marka xadiidka la dawinayo in alfaadda iyo macaanida saan ay u taxriiriyaan diinka ilaahay oo la xifdiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala iyaga uu ku xifdiyey qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydillaahi wa huwa abu haabit almadiniyu iqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin wahuwa ibraahimu bnu cabdiraxmaan bni cawf wahuwa ibraahimu bnu sacd bni ibraahiim bni cabdiraxmaan bni cawf cabdiraxmaan bni cawf buu galaa can saalixin wahuwa saalix bnu kaysaan can ibni shihaabin ibni shihaab izuhri waa can abi umaamata bni sahli bni xunayf annahu samica abaa saciidin alqudriya yaquulu isagoo dhahay qaala rasuulu llahi sal l salam xadiidkii hore marka waxaa ku jirtay murji'ada radis buu ku yahay maxaa yale iyagu waxay qabaan qofka yacni macaasi kastaa ha galo mar haddii tasdiiq laga helo ama macrifo laga helo ama tasdiiq iyo iqraar keliya laga helo in qofkaasu mu'min kaamiluliimaan inuu yahay de naarta muxuu u galay waayahay hadduu kaamiluliimaan u yahay dad marka towxiidkoodu ansaxay inay haddana naarta galeen baa la sheegay macaasidayaad gelisay marka ayaa naarta gelisay calaa daalika marka madaahibuulijaa inay khilaafsan tahay axaadiidta rasuulka sala allahu calayh ali wasalam yaa meeshaas iyadana marka uu ka muujinaya xadiidkan kale marka wuxuu yidhi abuu saciidin alkhudri baan maqlay isagoo dhahayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama baynamaa ana naa'imun xilli aan ahay mid hurdo ra'aytu nnaasa dadkii baan arkay yucraduuna calaya iyagoo la iisoo bandhigayo wa calayhim qumusun walxaal calayhim korkooda uu yahay qumusun qamiisyo ay wataan minhaa waxaa ka mida qamiisyahaasi maa yabluqu thudiya wax naasaha soo gaarayo kor marka laga keena naasaha wa minhaa maa duuna daalika wax ka hooseeyo ayaa jiraan wa curida calaya cumaru bnu lkhadaab ayaa la iisoo bandhigay wa calayhi qamiisun isagoo qamiis korkiisu uu yahay yajuruhu kaasoo uu jiidaya markaa qaaluu waxay yidhaahdeen famaa awalta daalika maxaad ku fasirtay yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyo qaala waxa uu yidhi addiina diin ayaan ku fasiray diin oo cumar marka inuu dadka yacnii intaa nebiga abuubakar marka laga yimaado dadka kale inuu ka diin badan yahay fadli badan yahay ayb ibnu bataal waxa uu yidhi fa iimaanuhu afdalu bimaa zaada calayhi min alcamal iimaanka cumar dadka kale iimaankooda waa ka fadli badan yahay muxuu uga fadli badan yahay waxa uu siyaadsaday ee camal ah waxa uu dheeryahay ee camal ah wa ta'wiiluhu calayhi asalaam dalika biddiin uu ku fasirayna yadullu wuxuu tusayaa calaa ana aliimaana alwaaqica cala alcamali yusamaa ayb diinan iimaanka marka camalka uu ku kordhacayo in diin lagu magacaabo ayb oo diin la dhihi karaa nebiga markuu yidhi qaala diin inuu yidhi taasay tusay kal iimaani alwaaqici cala alqowli iimaanka qowlka uu keensaday ou qowlka ku dhaca sida uu diin u yahay ayaa kan camalka uu ku kor dhacana diin uu u yahay wa haadaa yaruddu wuxuu radinayaa buu yidhi marka qowla ahli lbidac ahlubidaca qowlkooda aladiina yascumuuna kuwaasuu ku andacoonayaan ana iimaana almudnibiina ka iimaani jibriil dadka dembaabay iimaankoodu iimaanka jibriil oo kale inuu yahay ayay arrintaani diidaysaa wa annahu laa tafaadula fi liimaan iyo dadka dhahay iimaanku waa hal derajo oo tafaawud ma aqbalaayo mana kordhaayo mana nuqsaamayo meel unbuu joogaa dadka dhahayo ayuu xadiidkaani raddin ku yahay maxaa yeelay nebigaaba wuxuu tilmaamayaa dadna inuu naasiib u joogo cumarna inuu jiidaayo jidkiisii o dhan uu qariyey soo cumar iyo ninkaas naasaha uu ugu joogo ma kala iimaan badna way kala iimaan badan yihiin marka idan iimaanku ziyaaday nuqsaano u aqbalaan ilaa ninka halkaa uu u jooga laftirkiisu muslim waa yahay islaamnimadii marka lagama saarin oo iimaanka asalkiisa mutlaqul iimaan waa haystaa laakiin cumar waa ninkaas kuwaas waa ka iimaan badan yihin labadaa marka xadiid buu bukhaari marka meesha u keensaday baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan alxayaau xishoodka min aliimaani iimaanka uu ka mid yahay xishoodka iimaanku ka mid yahay buu baabaystay xishoodkuna marka waa camal qalbiga ku tacalluqayo ku xiran dabcan marka dabaa'ic iyo acmaal jawaarixda usoo fushana waa keenayaa dabcan ayb marka wuxuu leey qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf wa huwa tiniisiyu qaala akhbaranaa malik bnu anas can ibni shihaabin can saalimin bni cabdillaahi huwa saalim bn cabdillahi bni cumar bni alkhadaab ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalama mara calaa rajulin nebiga nin buu soo maray min alansaar ansaarta ka mid ah wa huwa isaga oo yacidu akhaahu walaalkiis waaninaya filxayaa'i xishoodka ka waaninaya xishoodka sha'nigiisa isagoo markaa ka waaninaya bacdi alculamaa marka waxay dhaheen wa huwa yacidu akhaahu macnaheeda waxaa laga wadaa yucaatibu akhaahu fi lxayaa walaalkiibaa marka uu canaananayo xishoodkuu ku canaananayo bacdi riwaayaat waxay leeyihin kaanahu wuxuu dhahayeyba war xishoodkan waa ku dhibay xaqaagiibaa qaadan la-dahay ka kac sidaa ha yeelin bacdi culamaana waxay yidhaahdeen wahuwa yacidu akhaahu fi lxayaa war xishoodow ku waaninayeen labadaba waa yidhaahdeen faqaala rasuulu llaahi sala allah marka macnaha horaad moodaan laakiin inuu jawaabta dambe munaasib u yahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi dachu war iska daa dhaaf oo xishoodkii ha ka waaninin fa ina alxayaa'a xishoodku min aliimaani iimaankuu ka mid yahay war xishoodku iimaankuu ka mid yahay ha ku canaananin xishoodka culammada waxay yidhaahdeen sida alimaamu nawowi oo kale xishoodku haddii uu yahay qofku inuu ka xishoodo wax xaq ah ama yacni daaco uu samayn lahay dadkaa ku arkaayo darteed uu iskaga dhaafo ka xishoodo ama macsi uu ka tegi lahaa inuu dadka xishoodkii xishoodu ka xishoonaya darteed inuu u sameeyo macsidii waxyaabahaasoo dhan marka kaas xishood lama dhahee waxaa weeyaan waa doqonnimo wa iyo jahli ayuu ku tilmaamay xishoodna maba la dhahba kaas sidiisaba ayb xishoodku marka qofka ilaahayna waa ka xishoodaa dadka muuminiintana dadkana inuu ka xishoodo waa la rabaa oo ilaahay marka see uga xishoonaya waxuu uga xishoonayaa ilaah nicmadaas siinaayo oo mar walba daqiiqad walba nicmo allahan haysanaa oo ku dhex jirnaa allah adiga nicmada sidaas kugu di'inaayo korkaaga ugu di'inaayo adiga inaad ku muqaabalayso uga hortagto wax uu necab yahay wax laga xishoodaa adiga maanta hadda nin wax ku siiyey mar walba wax un kuu taro haddii marka uu ku arko adigoo yacnii wax uunan raalli ka ahayn ama aanu jeclayn adoo samaynayo marka uu kugu arko waa isku xishoonayn marka allah ka mudan marka ilaahay baa marka wuxuu mudan yahay in laga xishoodo mar kalena waxay tahade ilaaha awooddan awoodda badan leh haddii uu doono cadaabkiisa cadaabkiisa aadan u adkaysa karin haddana wax inuu ku yidhaahdo aad diidid xishood iyo sariig bay marka ay mudan tahay dadkana marka qofku markuu ilaahay ka xishoodo ummaddiina marka inuu ka xishoodo iyay keenaysaa dachu fa ina alxayaaa xishoodku min aliimaani buu ka mid yahay maxalu shaahidkiisa waa meeshaas makaca camalkaas xishoodkae qalbiga ah iimaankuu ka mid yahay baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fa in taabuu hadday soo laabtaan shirkiga ay ka soo laabtaan wa aqaamuu asalaata salaadda ay oogaan toosiyaan wa aatow asakaata sakada ay siiyaan ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum jidkooda banneeya wax dambood ku dishaan ama aad maalkooda iyo dhiiggooda ku bannaysataan ma helaysaan ayb ee iska dhaafa ilaa inay la yimaadaan shay dhiiggooda iyo maalkooda banneeya maaha uu keeni doonaa marka axaadiidtaas ayb ilaa bixaqi lislaam islaamka wax un markaa yacni haddii uu keenayaa ayb wax islaamka xaqiisa xadiidkoobu ku keeni doonaa islaamka marka xaqiisii wax ka mida oo ay keenayso hadday ka tagaan ama hadday sameeyaan in lagu dilo waa bannaanaana dilkooda markaayb macno kalowna markaa ku bannaanaaday oo macnahaas sheegays qaala xadda marka ayb xaafidku marka xadiidka aan akhrinay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamadin ilmusnadiyu waa soo marnay marka waa shuyuukhu lbukhaari ee beledkiisa wax uga soo qaatay qaala xadaanaa abuu rawx alxaramiyu bnu cumaarata alxaramiyu bnu cumaarata bni abi xafsata ayb alcatakiyu albasriyu saduuqun yahim akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim abuu daawuud wannasaa'iy wabnu maaja qaala xadaanaa shucbatu can waaqid bni muxamed wa huwa waaqid bnu muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumar bni alkhaaab cabdullahi bni cumarow galaa qaala samictu abii aabbahay baan maqlay yuxadidu can ibni cumar isagoo ka sheegaya ana rasuula allahi sal ly slam qaal nebigu waxa uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa waxaa la ifaray inaan dadka la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah intay ka qiraan macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin allah u ahay wa anna muxamadan rasuulullah muxamed inuu rasuulka alla yahay wa yuqiimu asalaata ay oogaan wa yu'tu zakaata sakada ay siiyaan fa idaa facaluu daalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii way iga ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigyaalkooda iyo amwaalahum imaalkooda ilaa bixaqi lislaami maahane islaamka xaqiisa mooyaane islaamka xaqiisii marka waa maxay waa wixii waxyaabihii islaamka uu ku xaqiisa ku ah oo haddii ay ka tagaanna in la dilo ay mudan yihiin lala dagaalo ay mudan yihiin haddii ay sameeyaanna waxyaabana waa turuug waxyaabana waa afcaal waxyaabaha qaarkoodna hadday sameeyaan in la dilo ama lala dagaalaa bannaan waxyaabaha qaarkoodna hadday ka tagaan ayaa lagula dagaalamaya turuuq iyo afcaal waxaan ujeedaa turuuq iyo ficil la keensado darkiigu ficilku isaga laftirkiisa ka mid yahay ayb wa xisaabuhum cala allaahi xisaabkoodana ilaahay dushiisuu ahaaday xisaabahum cala allah marka waxay tahay wixii ay baatinka ku qarsadaan intaas kabacdi allah xisaabinaya iska dhaafa idinka daahirka hadday waxa intaana idiin muujiyaan wax hadda islaamka xaqiis ku ah in la dilo ama lagula dagaalana aynan ku dhicin joog ka joogo sababtooda kale aakhira ma anfici doonto waay marka hadday qalbiga wax kale ku wateen macnuu marka sidaas ibnu xajar marka meeshan wuxuu keenay fatxulbaariga qisadii abubakar iyo cumar dhex martay oo markii dadkii maanicu sakaadkii ay xilligoodii abubakarna uu aad ugu ad adkaaday uu yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan wa fii riwaayatin caqaalan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli illahi sal ll ly salam laqaataltuhum dabar ay nebiga sii jireen yacnii dabar saka ahaan looma bixi jirin laakiin wuxuu ka wadaa uun wax ay saka ahaan nebiga u sii jireen haba yaraadeen hadday ii diidaan oy bixin waayaan waa la dagaalamayaa cumarna markaas waa kii yidhi marka see ula dagaalamee iyadoo nebigi sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha illa allah ma xataa yashhaduu laa ilaha illa allah intay ka qiraan marka in laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah xadiidkan marka abubakar iyo cumar ayagu xadiidkan maku doodin oo abubakar ma dhihin xadiidkaanaa jiro oo wayuqiimu salaata wayu'tu zakaata iyoyaa xadiidka uu sheegaya isaga ma dhihin marka bacdulculamaa waxay dhaheen abubakar qiyaas buu soo deliishaday oo salaadda ayaa mujmac ahayd in layskula dagaalamo ama qofka lagu dilo hadduu ka tago sakadii uga qiyaastay dheheen marka laakiin waxba marka markaasa ijtihaadkiisii iyo xadiidkaana iswaafaqay marka oo waa maxay ilaa bixaqil islaam abubakar marka ilaa bixaqil islaamtaasaaba daliil u ahayd oo ku dheganaan oo xaqulislaam maxaa ka mida salaadda in la tukada sakada la bixiyo xaqulislaam marka dadkani kuma haysto inay ashhaadanayaane waxaan ku haystaa buu leeyahay salaaddii iyo sakadii ay diidan yihiin taasuu marka uu leeyahay walidaalika marka qofka haddii marka uu sakada ka tago ma la dilayaa isaga marka hunaa marka farqi waxaa imaanaya bayna alqitaali wa bayna alqatli qofka haddii isagoo qof keliya oo aan ciidan iyo meel daduu meel ku aruursaday aanay jirin oo isagii uun maalkiisi inuu zake ka bixiyo uu diiday maal jacayl wax lamida darteed isaga waxaa weyaan xoogaa looga qaaday sakadii baaba si xooga inta looga qaado maalkiisii wax ka midana weliba laga qaadaya ganax ahaan oo xadiidi bahzi ibni xakiim fi sunan sidaasuu sheegaya mar haddii marka sakadii xooga looga qaadan la yidhi fa inaa aakhiduuha wa shadra maalihi waxay caddaynaya marka meeshaas inaan la dilaynin lala dagaalaynin maalka un laga qaada halkaanna marka abubakar maanicu zakaad waa la dagaalayaa layidhi waa la dagaalay iyo waa la dilayaa laba kalaa marka qitaal laba kooxuu ka guntannaa haddii marka dadku waxaa kala duwantay meel isku aruursadaan zake ma bixinayno salaad ma tukanayno shaciira min shacaa'ir alislaam ay diidaan markaas waa lala dagaalay dagaalkii baa markaas bannaanaana haddii laakiin qof ama wax lamida uu yahay qofkaasi markaasi zakadiisa iyada xoog baa looga qaadaya salaadiina tukaa la leeyahay haddii uu tukado waaba haddii aanu tukaninna labadaas salaada waqtigeeda idiraariga ahay haddii uu baxo marka kadib marka in tiirka la geeyo la dilo marka culamadu waxay yidhahdeen qatli iyo qitaal ayaa farqa u dhexay meeshaan marka qitaal baa lagu sheegay qatli lama sheegin waana daliil marka tafriiq marka wajiih ah weeyaan qofka maanicu zakaadkana axaadiid baa tusaysoo wujuubkeeda aan inkirsanayno isaga maaljacayl u diiday qiyaamaha marka la tago waxaa nebiga uu tilmaamay in la ciqaabi doono maalkiisii inta saf la soo geliyo geeli uu ku is istaagayo marka xadiidka marka waxaa ku jirtay ilaa uu ka ogaado xataa yaclama masiirahu intuu ka ogaado imaa ila aljannati wa imaa ila annaar marka nin masiirkiisii imaa wa imaa la yidhi inuusan gaal ahayn meeshaas waa ka caddahay maalushaahidka marka bukhaari isaga hadda waxay tahay ayb arrimahan marka in iimaankii marka uu ku sugnaanayo wa xisaabuhum cala allaahi xisaabtoodana ilaahay korkiisa ay aato isaga isa saaray ay fii amri saraa'irihim waa waxa hoosta ugu jiro qalbiga ugu jiro ilaahay baa marka iyado xil kaas qaatay iskale baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi ina aliimaana iimaanku huwa alcamalu weeyaan qofkii yidhi iimaankuba waaba camal maqsuudka imaamu lbukhaari waxaa weeyaan inuu yidhaahdo aliimaanu kulluhu camalun iimaankoo dhan waa wada camal munaaqadatan liqowli man qaala isagoo burinaya marka qoladii tidhi ina aliimaana laysa fiihi camal qolada iyagu marka murjiadoo dhahayaan iimaanku wax camalaba kuma dhex jiro oo camalku iimaanka kama mid ah kuwaasuu radinaya isaguna qole kulligiis waaba camal maxaa yeelay tasdiiqa iyo iyo yacnii iyo iyo xub maxabada iyo buqdiga iyo khuduuca kulligood acmaal waay qalbiga uu sameeyo soo maha qowlka lisaankaaga ou la dhaqdhaqaaqayana waa camal isagana ayb jawaarixda waxa laga samaynayana waa camal idan iimaanka kulligiis waa camal marka xag intee camalka looga bixina camalkii lagama bixin karo saasuu leeyahay imaamu albukhaari ayb maqsuudkiisu marka man qaala ina aliimaana huwa alcamal sidaasuu ka wada ee camal marka sida uu ku yahay qaybihiisa dhan wada acmaal imaa qalbiga imaa lisaanka imaa jawaarixda ibnu rajab isaga marka saas u taxliiliye tarjamadan ayb bukhaarina marka intaasba adilo uu kor saaraya marka liqowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisii ayaa markaa daliil u ah wa tilka aljannatu alatii uuridtumuuha bimaa kuntum tacmaluun wa tilka taadaasi aljannatu weeyaan jannadii allatii taa oo uuridtumuuhaa yacni markaasi la idin dhaxal siiyey ayb bimaa kuntum tacmaluun maxaa la idinku dhaxal siiyeyna ahaanshadii aad ahaydeen inaad camal samaynaysaan wuxuu yidhi marka ibnu rajab macluumun ana aljannata inamaa yustaxaqu inamaa yustaxaqu waxaa la mutaystaa dukhuuluhaa jannada gelitaankeeda bitasdiiqi ayaa lagu mutaystaa bitasdiiqi bilqalbi qalbigoo laga rumeeyo maca shahaadati lisaan iyo carabkiioo laga qirto loogaga dhawaaqo wbihimaa yakhruju man yakhruju min ahli اnnaari qofka labadaasuuna uga soo baxaa qofka soo baxayo ahlunaarka ayb wayadkhulu aljannata jannadana uu ku galaa intuna waa camalule bimaa kuntum tacmaluun marka la leeyahay qalbigii baa camal sameeyey carabkii baa camal sameeyey waxyaabahaas jawaarixdii baa camal sameeyeen jannadiyaa lagu galay ama ugu yaraan naartii baa looga badbaaday asalkii iimaanka tasdiiqii iyo iqraarkii iyo yaa naartii looga soo badbaaday oo cadiidyada uu dambeeyo wuxuu keeni doonaa dad naarta dadka naarta laga soo bixin doono markuu tafsiilinayo ka hadlayo sheegi doono marka camal soo maaha marka waxaas naarta looga soo baxay idan camalkii diinku ka mid yahay iimaankii ah wa qaala ciddatun waxay dhaheen dad badan oo min ahlilcilmi ahlulcilmiga ka mida fii qowlihi tacaala fawarabbika rabbigaa baan ku dhaaranayaayo lanas'alannahum lawallaahi lanas'alannahum weydiinne oo weydiinne oo weydiinne ajmaciina dhammaantood su'aalne oo su'aalno camaa kaanuu yacmaluun camaa kii xaggiisaanu ka su'aalaynaa kaanuu ay ahayn yacmaluuna inay samaynayaan maxay dhaheen marka dadkaas dadkaa tirada badan oo ahlucilmiga qaala waxa uu yidhi bacdigaasi can qowli laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allahu qowlkeedii baan wax ka su'aalaynaa ma tiraahdeen laa ilaha ila allahu mase ma aydnan dhihin halkaanna marka camal maxaa lagu magacaabay qowlkii laa ilaha illa allahu baa camal aayadda ay ku sheegtay marka fiiri bukhaari marka ujeedkiisu waxaa weeyaan camaa kaanuu yacmaluun camalkaas maxaa lagu fasiray can qowli laa ilaha illah lagu fasiray qayb camalka ka mida waay marka qowlu laa ilaha illa allah qowlkiina halkaas marka daliil u keensaday marka kaanuu marka qowlkii qalbiga iyo camalkii qalbiga aayaddii hore kusoo gutay tarjame aayaddii hore aayaddan labaadna qowlu lisaankii inay camal tahay buu sheegay maxaa u dhiman marka jawaarixdii limili haada falyacmal ilcaamiluun limili haadaa kan oo kale falyacmal haw shaqaysto haw camal fala alcaamiluuna kuwa camal falayaan meeshaanna marka wuxuu yidhi a'immadu ay yidhaahdeen haadaa caamun fi alacmaali kulliha limili haada falyacmal ilcaamiluun waa caam middaan marka qalbiga lisaanka jawaarixdaa soo wada gelaya idan marka tarjamada iyo adilada ou saartay waa isleeyihin marka waa ismudaabaqaynaya ayb diqada marka waxay ku tusaya imaamu albukhaari yani hadday noqon lahayd masaa-isha caqiidada xadiidka qur-aanka yani siduu isu saarsaarayo ayb qaala xadaanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu axmed bnu cabdillaahi bnu yuunus baa lawogiisa loo nisbeeyaa sida badan qaala axmed imaam axmed baa ninba wuxuu ku yidhi ninbu wuxuu ku yidhi ukhruj ilaa axmeda bni yuunus orodo bax axmed bni yuunus u tag buu yidhi fa innahu shaykhu lislaam wax ka soo baro wax ka soo qoro fa innahu shaykhulislaam weeyaan markaa dadka lagu tilmaamay shaykhulislaam inay yihiin buu ka mid yahay isaga waxaa laga wariye laftirkiisa inuu dhihi jiray ma ogi buu dhihi jiray nicmada yani islaam yani nicmat lislaam yani sida aan ugu faraxsanahay si la-eg waxaan ugu faraxsanahay buu dhihi jiray inaan reer kuufa ahay tashayucun aan ka nabadgalay reer kuufa inaa ilaahay uu iga yeelay haddana shiicnimo uu ilaahay iga nabadgelay shiicnimaday marka aada ugu balaysanaye wa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa ibraahiim bnu sacdin ibraahim ibnu sacd waa soo marnay ibraahim ibnu sacd bni ibraahiim ibni cabdiraxmaan ibni cawf qaala xadaanaa bnu shihaab can saciid bni lmusayib can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam su-ila nebiga waxaa la su-aalay ayu lcamali afdal camalka kee ahoo huwa afdalu isaga ugu fadli badan camalka kee ugu fadli badan faqaala waxa uu yidhi iimaanun billaahi alla oo la rumeeyo iyo rasuulihi la rumeeyo wax laga jawaabaya maxay ahaayeen camal waa wax laga jawaabaya camalka kee ugu fadli badan baa la weydiiyey markaasuu iimaan ku jawaabay rasuulka sal l slam idan marka camalku iimaankuu ka mid yahay qiila waxaa la yidhi uma maada maxay haddana bacdi qaala waxa uu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa oo lagu jihaado macnaheeduna marka waxaa weeyaan badlu ljuhdi fii muqaatalati alkufaari liiclaa'i kelimati illaahi tabarta iyo daaqadoo lagu bixiyo gaalada la dagaalankooda kelimadda allesey kor u noqoto oo kelimatulkufrina hoos ay u noqoto kaasaa ugu fadli badan buu yidhi kabacdi iimaanka ka gadaala ila iimaanka ka hor waxba maba ansaxayaan iimaankii waa waxay wax ku ansaxayeen kadib acmaashii buu sheegaya qiila waxaa la yidhi uma maadaa maxay qaala xajun mabruur xaj qofkiisa uu u baarinimo falayo macsi auna ku dhex samaynin maal xalaalo uu ka xajiyey macsi aanu ku samaynin sidii sharciga ila xajiyey meeshaana marka acmaashii baa nebiga iimaanka uu ku soo daray jihaadkii iimaankuu ka mid yahay xajkii iimaankuu ka mid yahay acmaalulbiri kulluhaa min aliimaan ayb mid midowna baab gaara uga samay doonaa zakadii iyo salaaddii iyo jihaadkii iyo mid mid buu haddana dib ugu noqnoqonaya macalushaahidkiisa marka xadiidkii tarjamada way is leeyihiinoo camalaa la weydiiyey iimaankii camaluu nebiga ku sheegay ayulcamali afdal iimaanu billaah wa rasuulihi alle rasuulo la rumeeyo idan marka aliimaanu huwa alcamal ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa lam yakun ilislaamu islaamku haddii uunan ahayn cala alxaqiiqati xaqiiqada korkeeda haddaanu ahayn oo wakaana uu ahaaday cala alistislaami isdhiibid un ayb aw ilkhawfi ama cabsi min alqatli dil loogaga baqaayo aw ilkhawfi cabsi min alqatli dil loogaga cabsanaayo liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu tusayo qaalat ilcaraabu aamanaa reebaadiyi waxay yidhahdeen waan rumaynay qul waxaa tiraa lam tu'minuu ma ydnan rumaynin walaakin quuluu dhaha aslamnaa waan isdiidnay walaakin quuluu dhaha aslamnaa waan isdhiibnay dhaha faidaa marka islaamku haddaanu xaqiiqo ahayn qowlkaas alla u daliila inuu islaam aan xaqiiqo ahayn isdhiibid iyo cabsi yacnii seefka cabsasho ah waa jiraayo waa kaasaa buu leeyahy bukhaari fa idaa kaana cala alxaqiiqati laakiin xaqiiqada korkeeda haddii uu yahay islaamnimadu ay tahay fa huwa calaa qowlihi jalla dikruhu waa ilaahay qowlkiisa waayo ina addiina cinda allahi alislaam ina addiina diinka dhabtaa cinda allahi ilahi agtiisa alislaamu waaye waa islaam meeshaan marka macnaha xadiidku waxay tahay bukhaari wuxuu rabaa inuu yidhaahdo islaamka waa la itlaaqaa mararka qaar alislaam ayaa la yidhaahdaa laba macnaana loo jeedaa midkood marna waxaa lagu ilaaqaa waa la itlaaqaa xaqiiq wuxuu yeelan karaa biictibaari alxaqiiqiyi yacnii haddii la itlaaqo islaamnimadii laba ictibaar bay yeelan kartaa biictibaari alxaqiiqiyi wa biictibaari alistislaami mid isdhiibid uun iska ah iyo mid xaqiiqa ah labadaas labaduna wuxuu leeyahay laba aayadood buu u kala keensanay midka hore xaqiiqada waa in addiina cind allahi alislaamka kalena waa aayaddan suurat alxujuraat isaga fahamkiisa marka wuxuu farac ka yahay yacnii tarjamadiisan iyo xadiidka uu soo wadaba wuxuu farac ka yahay isagu sida uu qabo bukhaari marka oo waa maxay islaam iyo yacnii iyo iimaan waa isku mid ayuu qabaa isaga haddii lagu xujeeyo la yidhaahdo waa kan reer baadiyihiiba waxaa la yidhi aamanaa waa laga diiday aslamnaa baa loo oggolaaday calaa haadaa islaam iyo iimaan waa kala duwan yihiin maya buu leeyahay isaga islaamnimada xaqiiqada ahayd maba ahanba waxa dhaha xataa yacni waxa waad ku sifaysantihiin laleeyahay tii xaqiiqada ahayd ma ahanuu leeyahay waa midii seefun ay uga cararayeene maba aynan islaaminba nimankan reer baadiyaha weli maxaa yeeley hadday islaam yihiin iimaan maba loo diideenuu leeyahay aamanaada looma diideen ilaa cindahu marka aamanaa iyo aslamnaa isku miday u tahay yacni waxaan ujeedaa iimaan iyo islaam isaga waa isku mid agtiisa isaga iyo maxamed ibnu nasr ilmarwasi iyo ibnu cabdilbar iyo sidaasay qabaan aaday ugu doodaan waxay leeyihin sida iimaanku u yahay magac laysku ammaano islaamnimadan wax laysku ammaano waa yidhi ina diina cind allahi alislaam iyo waman yabtaqii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu iyo iyada laftirkeeda waa laysku ammaanay dhaheen marka iimaan iyo islaam waa isku mid nimankan marka aamanaada loo diidayna maahan in inta wax loo diiday iimaan ee islaamaa tihiin la leeyahay maahane islaam xaqiiqaa maba ahan banaan waa dad uu seef ka cabsaday marka idinku maba aydnan islaamin mu'miniinna ma tihiin saas u wataan xadiidka soo socdana isaga macnahaas u wadaan laakiin jumhuuru a'immati ahli alxadiid iimaan iyo islaam waa u kala duwan yihiin oo waxay yidhaahdeen laba magac waaye oo ida ijtamaca hadday kulmaan iftaraqaa macnaha waa ku kala tegayeen oo iimaanku markaas alacmaal albaatina ayuu noqonayaa islaamkana alacmaal daahira waida iftaraqa hadday kala tagaanna oo iimaan keligiis meel lagu sheego islaam keligiis meel lagu sheego mid walbaa kan kale macnihiisa isagaa wato ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca saasay u badan yihiin yani iyaga agtooda bacdi alculamaa sida maxamed ibnu cali ibn alxusein abu jacfar albaaqir isaguo siduu dhihi jiray laba daa'ira ayuu qori jiray islaamnimadana marka daa'ira waasaco waaye iimaankana daa'ira kale hoose khaas qofka hadduu dembi iyo macsi oo kale ogolo daa'iradii iimaanku ka soo baxa tii islaamkuu galay xerada islaamka waxaa ka baxo un qof gaal ah waa u kala soocayin marka waxaa khaas ah islaam iyo iimaan iimaana khaas ah marka islaamnimada caamsan oo qof kastoo mu'mina muslim waa yahay laakiin qof kastoo muslima mumin mumin oo mulaq aliimaan lmutlaq ma la sii karan saasaana marka culammadu u badan yihiin calaa kulli isaga marka bukhaari wuxuu ku socdaa islaamnimadii wuxuu leeyahay middaan shay iimaana laga anfiyey islaamnimo xaqiiqa ah loo sugay ma jirto uu leeyahay islaamnimada loo sugay waa tii istislaamka ahayadoo ay ka cabsan jireen ay hubka ka cabsanayeenoo qalbigooda wax galayba ma jiraan ayb labada aayadooda laakiin ima cala alxaqiiqa markay tahay waa midda iimaanka lamidkaa ina diina cinda allahi alislaamna waayuu leeyahay qaala xadaanaa abulyamaan ayb abulyamaan huwa alxakm bnu naafic qaala akhbarana shucayb wahuwa bnu abi xamza can الzuhriyi qaala akhbaranii caamir bnu sacdi bn abi waqaas can sacdi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebiga acطaa rahdan jamaaca ayuu wax siiyey acطaa rahdan ayuu wuxuu siiyey maalan yani amwaalan maal buu siiyey wa sacdun sacadna jaalisun ou fadhiyo walxaal sacdun sacadna jaalisun oo ku fadhiyo uu yahay fataraka rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ka tegay rajulan nin huwa isaguba acjabuhum ilaya aniga xaggayga loogu jacayl badnaa ninaan aad u jeclaa buu ka tegey faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maa laka can fulaan maxaa lahaantaada ahaaday maxaa kuu sugnaadayoo taragta can fulaanin hebel aad uga tagtay fa wallaahi baan ku dhaartay innii anigu la araahu muminan waxaan u arkayaa mu'minan inuu yahay baan arkayaa ayaan u arkayaa la araahu haddii la yidhaha waan arkayaa isaga muminan xaalou muumin yahaa isagoo muminaan arkayaa fa qaala waxa uu yidhi dabdiga marka la araahuna hamsadu waa kor dhigan tahay fa qaala waxa uu yidhi ow musliman bal iskaba daaye musliman muslim yaan u arkayaa dheh fasakadtu waan aamusay qaliilan waxyar uma qalabanii waxaa iga xoog batay maa aclamu minhu waxaan ku ogahay ninkaa oo khayr ah facudtu limaqaalatii warkaygaan u laabtay faqultu waxaan idhi maa laka can fulaan fawallaahi baan ku dhaartay innii la araahu mu'minan faqaala ow musliman uma qalabanii waxaa iga qaalib noqday maa aclamu minhu waxaan ku ogahay facudtu limaqaalatii wacaada rasuulullahi sal l slam nebigana waa u laabtay uma qaala wuxuu yidhi yaa sacdu sacadow innii aniga la ucdi rajula qofkaan wax siinaya maal iyo waxbaan siinayaa walxaal iyadoo hayruhu hayrkiis axabu ilaya la ii jacayl badan yahay oon minhu isaga kaa aan wax siiyey la iiga jacayl badan yahay marka anagoo kan aan wax siiyey iyo midkan aan ka tegay anagoo kan aan ka tegayba jeclo sababta waa maxaan kaas waxu siinayaana khashyata an yakubahu allaahu cabsi aan ka cabsanaya inuu allah subxaanahu watacaala uu ku kufiyo fi naari naarta inuu ku kufisiiyo cabsi aan ka cabsanaya darteed intuu diinta ka laabto naarta uu galo cabsi aan ka cabsanaya darteedan kuwa ku siinaya xadiidka marka qaybtan dambe waxay tilmaamaysaa ninkaas inuusan munaafiq ahayn ninkii laga tegay inaanu munaafiq ahaynay tilmaamayan bal nebigu waa ammaano wuxuu leeyahay aniga ninkan ka taga iimaankiisaan uga tegan ninkan marka munaafiq ma ahna laakiin bukhaari sida uu u jeedo isaga waxay tahay ninka uu nebigu ka tegey oo sacadna uu leeyahay mu'min waaye nebiguna muslim waaye uu leeyahay waa islaam aan xaqiiqo ahayne istislaamkiisi kii reer baadiyihii oo kale saas ka dhigay isaayb ibnu rajab marka meeshaas wuxuu yidhi waa u diideen ayb oo wuxuu yidhi sidaas marka ra'yigii bukhaari marka ra'yigii isaga waxa raajix agtiisa ka ahaa ayuu xadiidkii tarjamadaba ku dhisay iyo aayadihiida ayb laakiin aayaddan mufasiriinta badankood aayatulxujuraat waxay ku fasireen dadka reer baadiyaha waxaa loo diiday maadaama acmaal badan aynan la imaanin acmaashii iimaanka xaqiiqadiisa keenaysa aanay la imaanin weli weli islaamnimada joogaa layidhi ninka darajada iimaanka ma gaarin bidaliil aayadda ka dambayso ayb inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah ula'ika hum saadiquun ayb kuwaasaa iimaankooda run ku sheegay xaqiiqatuliimaan gaaray baa laleeyahay idinku weli ma tihiin kuwaasi marka islaamnimadii jooga laakiin walamaa yadkuli liimaanu fii quluubikum iimaanka quluubtiinni weli ma gelin laakiin waa geli doonaa tafsiirka marka jumhuurkuna saas waaye ayb ibnu rajab marka sidaanuu yidhi waddaahiru wallahu aclam ana anabiya sala allahu calayh ali wasalam zajara sacdan can ashahaadati biliimaani sacad waxaa laga hororay oo laga canaantay waxay tahay inuu iimaan ku markhaati kaco lianna aliimaana baatilun fi lqalbi iimaanku wax asalkiisa uu qalbi ku jiro way lama fiiri kara marka ilaahay unbaa og falaa yenbagii aljasmu bidaalika in la gooyo marka ma ah waa u malaynayaa inuu yidhaahdo waxaan arkaa inuu mu'min yahay ma la dhihi kara walihaada kariha aktaru salafi waxay naceen an yuliqa alinsaanu insaanka inuu ilaaqo calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku ilaaqo annahu mu'minun inuu yahay in sha allah inuu yidhaah ama mu'minun arjuu ama inuu yidhaha ana mu'minun fi laxkaam fi laxkaam hadda duu yidhi waa qaydaya ogow ayb laakiin ana mu'min oo iska idlaaqan waa khatar waayo maxaa yeelay khisaalul iimaan o dhan waa la imid waayo macnaheedan oo qalbigii wixii galay wixii galay ee lisaankii wixii acmaashii kulli waa la imid imaam axmed marka wuxuu dhihi jiray asalkii qalbiga waa samaynay lisaankii waa kala nimid laakiin acmaashii ma dhammaystirin acmaasha waaye marka waxa loo istinoonayo sida badan oon la wada gaari karin ama la dhammaystiri karin istinaha marka shak calaa wajhi shaki ana mumin in sha allah shaki inuu kugu jira ma aha ee waxaa weeyaan aniga sidii ilaahay rabay boqolkiiba boqol oo iimaanka laga rabay lama imaan kari in sha allah saasaa loo istinoonayaa ma ahan istinuhu shaki inuu yahay maaha iimaanka hadda aniga qalbigeyga ku jiraan ka shakisanaha oo iima cadda maaha saa ahlubidaca waxay dhihi jireen murji'ada ayaa ahlulxadiidka waxay ku sheegi jireen shakaaka dad iimaankoodaba ka shakisanay dhihi jireen oo haddii la yidhaah mu'min ma tahay adiga haaba aan dhihi karin insha allah dhaha saasna maaha wax shaki laga wada ma aha qaar yidhaahdo waa jiraa culimmada ka mida oo dhaho waxa loo istinoonayo waxay tahay mustaqbalka hadda yani kaanahum inay leeyihin aniga hadda mu'min waa ahay laakiin berri iyo berri dambe waxaan ku dambay doono ma ogi iyadoo laftirkeeda wej abulxasan alashcari qowlkiisa a waa kaas waa laga fiicanyaa salafku sidooda badan waxay istinahooda wuxuu ku dhici jiray musamaha iimaanka laftirkiisa oo xaqiiqadii iimaankii yaan la wada keeni karin w haddaad tiraa mu'minan ahaa isku idlaaqdana taskiye a isa siinaysa waa taasay diidaay maahan yani aniga hadda yacnii ta hadda add aad joogtidna inaad marka waa hubaa haddeer taane laakiin berriyaanan hubin meesh ma taalla ayb hadda laftirkeedaadan kulli la wada imaanin macnahaasaa marka meesha ku jira wuxuu yidhi marka wahada aladii dakarahu lbukhaariyu fii hada albaab ibnu rajab baa dhahay bukhaari waxa uu baabkan ku sheegay min alaayati aayadda iyo walxadiidi iyo xadiidka inamaa yuaabiqu inamaa yuqaabiqu tabwiibu calaa ictiqaadihi tabwiibku wuxuu mudaabaqaynaya ictiqaadkiisa korkiisa annahu laa farqa bayna alislaami waaliimaani ah waama calaa qowli alakariina bitafriiqi baynahuma fainamaa yenbagii an yudkara fii hada albaabi qowluhu casa wajal marka ibnu rajab wuxuu yidhi ra'yigii bukhaari ayaa tarjamadu ay mudaabaqaynaya amaa qowlu lakariin oo iimaan iyo islaam in la kala farqiyo ah haddii marka tarjamada bukhaari ha lagu wada la dhaho maxaa aayadahee munaasab u noqonayo marka waxaa munaasab u noqon kartuu yidhi qowluhu tacaala walahu aslama man fi asamaawaati waalardi dawcan wa karhan bukhaari wuxuu sheegay istislaam aan xaqiiqi ahayn iyo istislaam xaqiiqi ah islaamnimo xaqiiqah buu sheegay soo islaamnimadii buu kala qaaday xadiidkan iyo aayadahan u keensaday ma mudaabaqaynayan baabkaas maxaa yeelay aayatulxujuraat ma ahan dadkaani dad aan mu'miniin ahayn ama dirqi iskaga islaamayo islaamba qalbigooda un iimaanba qalbigooda aanu ku jirin ma aha waxaa waafaqaysa marka tarjamada walahu aslama man fi samaawaati waalardi dawcan wa karhan ilaahay wuxuu sheegay dadku inay ku jiraan yanialla inay u hoggaansameen dhuli cir wax ku dhex jiroo dhan dawcan wa karhan daa'iciina ow kaarihiina iyagoo kahanaayo kuwa ay dhibsanayaan kuwana ay daaco ay ka tahay aayaddaasaa munaasib u noqonayso iyagoo kahanaya marka say ilaahay isugu dhiibayaan isagaa sheegay marka waxuu leeyahay fa ina aljumhuura calaa annahu araada istislaama alkhalqi kullihim lahu wkhuduucahu faama almu'minu mu'minka fayastaslimu wayakdacu dawcan wa ama alkaafiru gaalkana fainahu yadaru ila alistislaam wuxuu u dhibaato gelayaa inuu isdhiibo cinda shadaa'idi marka dhib uu ku dhaco wa nusuuli ilbalaa'i bihi balaayada markay ku soo degto ka rahan isagoo markaa dhibsanaayo oo inuu saa dhahayaama uu ku qasban yahay yacuudu ilaa shirkihi uma yacuudu ilaa shirkihi kadibna shirkigiisa uu noqonayo cinda zawaali dalika yani faidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahu ila albari idaa hum yushrikuun ninkaani marka xaaladda adag oo ku jiro alla isu dhiibayaa gaalka isagoo ilaahay aan rabin oo allah subxaana wa tacaala nacaha hadhow dambe marka gaalnimadiisu ku noqonayaa mu'minkiina kol walba ilaahay buu isku dhiibaya isagoo rabitaan ay ka tahay marka aayaddan baa munaasab u ah buu leeyahay islaamka haddii cala alxaqiiqa iyo cala alistislaam loo kala qaadaya aayadda qaalat ilacraabu munaasab uma ahan calaa qowli ljumhuur walxadiidu aladii yutaabiqu lbaaba xadiidkana midkan sacad ma mudaabaqaynayo maxaa yeele midkan sacad gadaalaaba laga sheego ninka nebigu uu ka tegaayo inuu yahay nin iimaankiisa uga tegay marka munaafiq buu ahaa maba rumaysnayn ilaahay lama dhihi kara calaa dalika marka xadiid mudaabaqaynaya keen marka wuxuu yidhi walxadiidu aladii yutaabiqu albaaba cala ikhtiyaari almufariqiina bayna alislaami waaliimaan qowlu nabiyi sala allahu calayh ali wasalama fii dikri qariinihi min aljinni xadiidkii nebiga sal l salam markuu ka sheekeynaya isaga qariinka rasuulka qof walbaa wuxuu yidhi waxaa la socdo qariinaan jinni iyo mid malag ah malaggu khayrku kugu kaalmeeya jinnigana shartuu kugu kaalmeynaya rasuul allow adigana ayaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi walaakina allaha acaananii calayhi aniga ilaahay waa iiga kaalmeeyey markaasuu wuxuu yidhi faaslama fa aslamuu intaba waa la dabdiyen waqad ruwiya bidami ilmiim ayaa la weriyey wafatxiha labada waa la weriyey faaslama fa aslamuu labadaba ayb faman rawaahu bidamihaa qofkii godaal wariyeyo fa aslamu qaala waxau yidhi almuraadu ana aslamu min sharihi anaa shartiis ka badbaaday buu ka wada hadda annaga kaa uma baahno waman rawaahu bifatxihaa qofkii wariyeyo fa aslama wariyeyna laba tafsiiray ugu kala kaceen fa minhum man fasarahu qaar baa waxay ku fasireen biannahu aslama min kufrihi gaalnimadiisiibuu ka towbadkee ayuu ka islaamay fa saara musliman muslim buu noqday jinkaasi riwaaya marka caddaynayso dacfi uu ku jiro bazaar uu warinayaa jirta buu leeyay macnahaas macnahaasna hadda uma baahnin annaga wa minhum man fasarahu culamada waxaa kamida kuwo ku fasira biannahu fa aslama markii layidhi waa isdhiibay biannahu istaslama wa khadaca wanqaada karhan rabitaan maaha dawcan maaha karhan wa huwa tafsiiru bni cuyaynaana sidaas ku fasiray wagayrihi weyaan ibn cuyayna heyrkii tafsiirkiisa fa yudaabiqu lbaaba wallahu aclam marka baabka waa mudaabaqayna xadiidkaas oo haddii la yidhi jinnigaani calalxaqiiqa uma islaamine waa un cabsi yaa gashay markaas isoo cabsanaya iyo dirqi buu ku islaamay haddii la dhaho macnaha imaanaya marka waxay tahay waa islaam aan xaqiiqo ahayn ayuu xadiidku daliil u noqonaya calaa qowli ljumhuur marka aayaddaas iyo xadiidkaas ayaa tarjamada mudaabaqaynayso ayuu yidhi sidaasuu marka uu sameeyey alimaam alxaafid ibnu rajab raximah allahu tacaala warawaahu yuunus xadiidka yuunusna waa weri yuunus bnu yaziid alayli waaye wa saalixun iyo saalix bnu kaysaan wa macmarun macmar bnu raashid wabnu akhi zuhriyi can zuhriyi bay ka wariyeen yaa mutaabacada helay marka mutaabacaadkan u daldalaayo dhan yaa helay mutaabacaadkan shucayb ibn abi xamsa helay shucayb iyo intaan gadaal laga sheegayba zuhri bay xar u yihiin qaarkoodna marka mutaabacaadkan o dhan wuu keeni doonaa bukhaari marka maqsuudkiisu waxaa weeyaan dadkan uu sheegay xadiidka zuhri waa laga wariyey sida shucayb u wariyey oo kale taas inuu dhaho ayuu rabaa bilahi towfiiq sal l slam ala nabi mxamed wala ali